إنه كان غفار يرسل السماء علينا مدرها اللهم أنت الغني ونحن الفقراء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين libka maanta nahaaya iyo abaarta afar jirhka ah oo nahaysa maanta wax annaga aan samayne waay nin lagu eedaa ma jiro wax annaga aan samayne oo dulmi ah waaye waxa macnaha dhacay musiibo annaga aan gacmaheenna kula imaadna unbaa nahaysa waxa qof kale lagu eedaayo ma jiro maxaa jira waad maqlayseen waxa magaaladeenna ka socda waad maqlayseen waxaas waxaa ka daran dhibaatada ee dulmiga annaga aan isku samaynhayn yaa ka fara badan dhulaa laiga boobay hebilaa iga qaata meel aan lahay waxa ka yeeray magaalada markaad maqasho waad la yaabaysaa waxaa la wixii dulmi ahoo samayna waa naloo qabani waana naloo ciqaabi kii asagahay unbaana haysta waxba yaanan calaacalin oo annaga isku dhex wareeganin insha allahu tacaala haddii dhibkaas aan iska daynana ilaahay wuu noo nicmayni haddaan sii wadnana cadaabku waa nagu sii kululaana waa nala sii wadi un dunuub fara badan aan ku dhex jirnaaye dadka dunuubta inay ka foqaan aan roobdoonka ka mid eh shuruuddiisay ka mid tahay dunuubta in laga soo noqdo istikfaarta la badiyo waxay ka mid tahay roobdoonka hawsha laga raba waxaa ka mid ah wixii laga raba roobdoonka wixii la kala dulmiyey oo xoog lagu kala qaatay ama macnaha la kala xaday in la celiyo annaga waxaan aaminsannahay roob waxaan ku waaynay caasinimo annaga naga imaatay dunuub badatay oo annaga naga imaatay waxaan roob ku waaynay astakfirullaahi oo aan badin waayne faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana kafaara maxaa ku xigay yursilu samaa'a calaykum midraara waxaa la rabaa inaan istikfaar badinno istaraatiijiyada koowaad oo roob lagu helaayo waxaa waaye astakfirullaahi nin kastoo annaga naga mid ah hal milyan oo astakfirullaahi ka badan ah inaad bishii akhriso waay maxaan ku dhahay hal milyan bishii akhri waa haddaan roob rabno waay balaayo oo dhan ilaahay waa nooga xijaabaya waana ku ammaan gelaynaa nabad iyo barwaaqaan ku gaaraynaa istaraatiijiyadayna waxaa ka mid ah dunuubta inaan la dagaalnano dunuubta waa waxyaabaha keenaaya roob la'aanta keenaaya ayaa runtii ay ka mid tahay oo dadka lagu halaago dunuubtaas waxaa ka mid a zaka oon la bixinaynin zanada oo faafta ayaa ka mid a muxuu rasuulka yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh wamaa manacuu kama manciyaan maalkooda min zakaati amwaalihim dadka zaka ma dhiibi waayaan wa ilaa hadday dhiibi waayaan munucuu minhum ulmatara roobka ayaa laga mancinayaa roob ma helaayaan dadka hadday zakada dhiibi waayaan wardaarahan dhaadheer iyo baabuurtan iyo xoolahan aan qabno waa inaan zakada ka bixinaa